dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba ad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareeg wararka faraatanka saxaraad iyo hadarsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawo war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay karaaday oo dhan acul baa loogu dawgalay
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen talaada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha tobanaad oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega wararka dalsaad ku maqan dodal haddii allah mudure uu yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisaan oo gacanta ku soo dhigay sheekh axmed taakeye oo dowladda soomaaliya ku eedeysay in uu faafinayey gaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida war-saxaabeed ka soo baxay aadan misa iyo barnaamijka caawa wareega dalsan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gaaray magaalada dhuusamareed ee caasimada maamulka galmudug kulamo xasaasi oo caawa u soconaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta karin ayaa barnaamijka wareega wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha laga wada hadlayo kulamadaas caawa ka soconaya magaalada beendhabo ayaa barnaamijka wareega dalsan ku maqli doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliyana waxay baaqi ay ka soo saareen dagaal beeleedyo khasaare badan dhaliyey oo laba maleeshiya beeled ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka mudug shirjaaid oo qabsan xildhibaanada ee barnaamijka wareega wararka darsan ku dhegeysan doontaan macluumaadka sidoo kale barnaamijka dhegeystaan caawin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyana waxay digniino horley ka soo saartay roobab dabeello wata oo kusoo wajahan gudaha soomaaliya waxaan idinkugu soo gudbin doonaa digniinta ay soo saareen hay-addaas barnaamijka wareega dalsan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo shir uga furmaya magaalada baydhabo haddaba shirkaas maxaa looga hadlayaa qodobada tiradda lagu saari doona ayaan barnaamijku idinkugu soo gudbin doonaa soddon sano ka hor maanta oo kale saddexdii oktoobar muqdisho waxaa uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamadii maraykanka sidoo kale taageerayaashii allah u naxariistay jenaraal maxamed faarax caydiid haddaba siduu dagaalkaas ku bilowday waraysi dhinacyo badan taabanaya barnaamijka wareega dalsan caawa qayb ka noqonaya qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda soomaaliya wafdii hogaaminayana waxay shirar uga qayb galeen magaalada adis ababe ee xarunta dalka etoobiya la taliyaha maamulka galmudugne waxa uu isna sidoo kale ka hadlay cudurbeeledyada ka soo cusboonaada deegaana ka tirsan gobolka mudug qodobadaas ayaad barnaamijka wareega dalsan dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan mudada wadow ka baxayo barnaamijka waxaa farsameynaya axmed jaaja waa mar kale dhegeystayaal wareega dalsan haatan waxaan gudagelaynaa qodobadii aad ku maqasheen barnaamijka wareega dalsan oo faahfaahsan ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa caawa ciidamada hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa gacanta ku soo dhigay sheekh axmed taakeeye oo ahaa nin ku noolaa dalka kenya isla markaana dowladda soomaaliya ku eedeysay in uu faafin jiray een, falal xagjirnimo ah oo mid ku ah amniga iyo xasiloonida nabadda sida ay dowladda soomaaliya sheegtay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa maanta waxay shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ay gacanta ku soo dhigtay ay ku soo dhigeen sufyaan sheekh axmed oo loo yaqaano taakeeye kaas oo lagu eedeeyey faafinta afkaara xagjirnimaha islamarkaana dhid ku ah nabadda xasiloonida iyo sidoo kale amniga sida ay dowladda soomaaliya sheegtay waxaa sidoo kale sufyaan sheekh axmed taakeeye loo haystaa in uu taageeray dagaalamayaasha al-shabaab oo aas dagaal adag ay kula jirto dowladda soomaaliya war-saxaafid ka soo baxay hay-adda nisaah oo lagu faafiyey Een, baraha warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu yidhi hay-adda nisa ayaa gacanta ku soo dhigtay sufyaan sheekh axmed taakeeye oo waayihii dambe faafinayey afkaaro xagjirnimo oo dhidku ah amniga nabadda iyo xasiloonida dowladnimada soomaaliya sidoo kalena taageeraha al-shabaab nisa ayaa sidoo kale sheegtay in ninkan laga soo qabtay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya oo uu ku noolaa islamarkaana laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha adhacadde ee magaalada caasimada ee muqdisho kadib markii ay eh, soo qabashadiisa iskaashadeen sirdoonka waa sirdoonada soomaaliya iyo kenya sidoo kale mise waxay sheegtay in sheekh axmed taakeeye lagu bilaabay baaritaano la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya al-shabaab iyo fikrada uu faafinay waa siday sheegtay hay-adda nisa sidoo kale waxay nisa intaa ay kusii dirsay inay sii wadi doonto een, baysiga xubnaha ee lagu tuumayo in ay faafinayaan waxyaabaha ay dowladda diinta ay ka soo horjeeda ama fararka wax loogu yeero xagjirnimada hay-adda nisa waa hay-adda sirdoonka nabadsuguda soomaaliya ee qaranka nisa waxaa ka go-an in gudaha iyo dibaddaba ay ku baagsato cid kasta oo een, muuqata iyo sidoo kale kuwa qarsoonba ee la leh xiriirka waxa loogu yiro sida waa sida lagu sheegay war-saxaafiedka ka soo baxay hay-adda nisa sheegtaakee ayaa waxaa een, berihii dambe la arkayay isagoo soo duubaya muuqaallo iyo sidoo kale waraysiya lala yeelanayo oo uu ku bixinayo waxyaabo kala duwan isla markaana uu dowladda soomaaliya uu ku eedeynayo sidoo kalena waxay dowladda sheegtay ninkaas uu ahaa mid faafinayey faralka xagjirnimo isla markaana mid ku ah amniga nabadda iyo dowladnimada soomaaliya sida ay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan eega dalsa
baaxaana sugtiin oo saadaal ku jirtiin ee soomaaliystaankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxanoo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray sinikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeebaad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore barnaamijka wareega dalsan ayaa dhegeysanaysaan markana dhegeystayaal waxaynu eegaynaa soddon sano ka hor maanta oo kale saddexdii oktoobar sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii muqdisho waxaa ka dhacay dagaal xogan oo u dhexeeyey ciidankii maraykanka iyo sidoo kale taageerayaashii allah u naxariistay jenaraal maxamed faarax ciidiin haddaba dagaalkaas waxa uu ahaa een, iyo sidoo kale qaabka uu ku bilowday ayaan waraysi kala duwan waxaan kala yeeranay qoraaga buugga dagaalkii een, rangista maxamuud cabdi cilmi waxaana waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay wareega shar بسم الله الرحمن الرحيم waxaa noo suurto gashay in aan waraysi gaar ah la yeelano qoraha buugga la yidhaahdo dagaalkii ranjiriska mudane maxamuud cabdi cilmi mudane maxamuud cabdi cilmi waxa aad kusoo dhawaataa marka hore ee stuudiyaha telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho Eh, waayahay adigoo maadsan buuggan oo sida muuqata wax badan aad waqti gelisay eh, xogo badanina ay ku kaydsan yihiin Eh, intaanaan buugga u gelin iyo ujeedooyinka uu xambaarsan yahay Eh, waa kuma horta qoraha buuggan mudane maxamuud cabdi cilmi bal dadka soomaaliyeed
بسم الله ومعتن تاعي أدية هي بعض ما درسنا تي في محمد عبد الوحى وأنا كل شيء بلدوينة كل شيء وحكومة البلدوينة هي مركا يا حمد
Een, waa hiiraan eh, banaadir oo muqdisho ah iyo shabeellada hoose waa soo dhawow buuggan aad ugu magac dartay eh, dagaalka rangerska Eh, sida muuqata waxaad uga hadlaysaa eh, dagaalkii dhex maray eh, taageerayaashii allaha naxariistay jenaraal maxamed faarax caydiin iyo ciidamadii rangerska ee maraykanku huwanta ay hogaaminayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ugu culays badnaa bal si kooban u faahfaahay buuggan wax uu horta dagaalka dagaalka rangerska buuga waa la dhahaa laakiin rangerska waxa waaye soddon iyo todoba dowladood ciidankooda oo sideed iyo labaatan kun ah qayb ka mid un bay ahaayeen sida buuga ku qoran marka buuga magaciisa meel buu ku dhici lahaa maraykankan hawsha dhan watay saasaa rangerska loo yiri maani yani ciidanka wuxuu ahaa sideed iyo labaatan kun oo ka kala socday toban soddon iyo todoba dowladood sida meesha ku had haba kala badnaadaan waxyaabaha kalifay buuggan in la qorana waxa waxaa ka mid a laba arrimood mar waxaa weeye dhacdo aan qayb ka ahaa waaye oo aad adigu goobjoog ka ahayd kama ahayn goobjoog kaliya part of the story aan ah qayb sheekada ka mid ah ayaan ah goobjoog wuxuu noqonayaa qof dadkii ay qabatay ficilsameeyaasha ficilsameeyaasha soorsigaan marka waxaa mar- maraykanku waxay rabteen sida buugga ku cad meelo badan afarta bilood oo dagaalkaas uu socday waxaa soomaalida aan ka dhiba muxuu ah wax ka gaarsiinay toban kun oo qof ayaa dhimashay ilaa gaartay soomaalia soomaalida oo ciidanka dagaalama iyo shacabka isugu jiray gaarsiiyeen ha annaga marka waxaan qabnay shan iyo toban kun inay yihiin dadka maaragtay Soomaalida dhimatay.
soomaalida dhimatay sidaas haddii tooda loo raaco ayada midda ay wadaan haddii loo raaco haddii loo raaca midda ay wadaan oo tobanka ah oo yar yani sheeke laga gudbi karo ma aha waa in laga hadlo maxaa kalifay maxaa kalifay dagaa dagaal sideeda marka la qoraayo buugtaan oo dagaalada standard oo international ah la dhahaa modern international waxaa la qoraa waxaa la isku dareeyay waxaa la qoraa maarata hogaamiyaasha iska soo horjeeda siyaasadda waxaa la qoraa backgroundka iyo biografiyada saraakiisha ciidanka wadatay waxaa la qoraa battle orderka jawaabaha yani amarka la siiya ciidamada ayaa la qoraa ayaga waxay leeyihin oo aad ay u sharxeen annaga waxaan u nimid samafal inaan maaragtay muxuu ahaa ugeysan buuggan wuxuu caddaynayaa inaysan taas run ahayn oo ujeedo kale ay si detayla oo dukumentid ah ayay buugga ugu caddahay buugga waxaa ku dhex jira sagaal boqol in ku dhow kun referenceyaa ku dhex jirta oo caddayna marka uma imaan maaragtay muxuu ahaa samafal uma imaan jawafeel badan ay sameeyeen political intention ay lahayn shidaal iyo howlo kale u yimaadeen
dana gaara oo kale oo badan ilahayn way buug wuxuu ka kooban yahay afar boqol afartan iyo afar bug bogaga adigu aad si gaar ah dadka soomaalidu inta badan waxma akriyaan waxma dhegeystaan dadka fursadda kuu hela oo adiga oo qoryo buuggana maalinta aad telefishinka kala hadlayso qodobada sida gaarka ah aada jeceshahay inaad dalka ugu iftiimiso afar boqol iyo afartan iyo afarta bog ku jira maxaa ka mid horta buuggan waxa waaye buug taariikh soomaaliyeed waaye taariikh soomaaliyeed hadday tahayna waxaa loo baahan yahay in- in la xuso inay saas ku tagta maaha toban kun oo qof intay qirteen sababta ay ku dhinteen in- inay saas ku tagta maaha in haddana la dhaho samafal ayaa maaragtay muxuu ahaa aanu nimid laakiin xaqiiqadan wax kale ay tahay maaragtay saasna lagu tago yaa yaa maaragtay adhig ah masale waxaa jirta film la sameeyo oo la dhaho the black hawd down filmkaas waxaa laga sameeyey dacdadaana laga sameeyey scott redman nin la dhahaa filanka sameeyey pentagonka maalgeliyey wasaaradda gaashaandhig laakiin buugga laga soo qaatay magaca waxaa qoray mat bordan in la dhaho waxaa qor- buugga waxa- wuxuu leeyahay dabdalaka hawdaan oo magaciisa waxay ka soo qaateen keliya istraterka sheegtan buugga waa buug inta waa ku xusay boqolkiiba siddeetan iyo shan waxa u qora ay yihiin waxa wada xaqiiqa oo dhaba ay yihiin laakiin filimka hal xabo runa kuma jirto taa horta waa mid midda kale oo aan raba inaan underline ku sameeyo waxaa ka mid ah markii burburka uu yimi oo la isku dhacay dowladda la isku dhacay budus qaali wuxuu bilaabay in haweyne guud jimciyada quraan ka dhexeysa wuxuu bilaabay in soomaaliya ciidan la keeno xisaab ka dhexeysa isaga iyo ciidiid iyo raggaas budus qaali wuxuu ahaa saaxiib saaxiibada siyaad barro ciidiid markuu jabhadda ahaa uu soo socday waxay isku dayeen masar inay wax hoosaasiyaan shir shira waxay rabeen inay qabtaan shir biladaha iyo saabaraan ku heshisiinayna sagaashankii
idin markaas etoobiya kasoo jihaadeynay mustaiil meel waa diiday gacanta ku dhuftay wuxuu yidhi adinka ma idin dhexdhexaad ma idin dhexdhexaada ayaa guga shariir kale siaad baraa maaragta alaxsantii budus qaali marka waxaa waxaa la doortay november nineteen ninety-ga la doortay kursigan wuxuu la wareegaya ninety one january oo la wareegaya bishaas waa bishu maamulka uu ku dhishanayo hamuunta uu u qabo inuu ciidiid ciidan inta la siiyo inka ciidan inuu la yimaado xamar oo ciidiid la qabto wuxuu sugayaa labaatanka maalmood oo ka dhiman kursiga intuu ku fadhiisana ayuu sugayaa xogeeyihii ka horreeyey ayuu waraaq u qoray buugga ku cad oo uu leeyahay ka codso golaha ammaanka in ciidan loo diro soomaaliya asagoo maxay kala wareegay january markuu xilka la wareegay bishii sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo labadii ilaa november labaatan iyo saddexdaas bilood buugga waxaa ku ad xogeyaha guud wuxuu qoray sagaal codsi u qoray oo u qoray golaha ammaanka uu ku dalbanayo ciidan in soomaaliya loo soo diro sagaal kale waxaa hor istaaga maraykanka sida buugga ku ah norway oo daada maruu dhaho dadka isdirirsan ha soo heshiiyaan maruu dhaho waa dhaqaale ma hayna ciddii dhaqaale haysa ha tagto maruu dhaho ciddi ciidan haysa ha tagto norway oo daada wuxuu keenayo aan laga hayn meesha waa qodobka ay tiri maxaa muhiim u ah? su-aashaas ah. hay-adaha samafalada oo abaarta xumeedana inta wanka jirtay la tacaalay waxay codsanayeen in ciidan la keeno saddex iyo labaatan bilood maraykanka hadda hor istaagnaa gudus qaali wuxuu rabay ciidanka qaydida lagu qabto hay-adaha samafalka wuxuu rabay ciidanka ammaanka inay sugaan oo humanitarian macaarad effortiga inuu wanaagaagsan soo ma garan saddex iyo labaatankaas bilood oo maraykanka hor istaagna maraykanka keliya hor taagnaa markii howlaha samafalada ay la qabsadeen noloshii kaba qabiiladii heshiis la galeen ay samaysteen yani mechanism iyo f- maaragtay nidaam ay ay dadka maaragtay ku gaadsiiyaan maaragtay muxuu ah inta staff ku samaystaan ay ku gaadsiiyaan samafalka ku gaadsiiyaan markay gaareen markaas kadib ayaa waxaa la yidhi all of the sudden november nineteen ninety two yaa golaha ammaanka waxaa- waxaa waxaa u tagay wasiirka arrimaha dibadda ee maaragta maraykanka nin acting secretary of state ah oo edinburg lawrence edinburg la dhihi jiray ayaa u tagay golaha ammaanka wuxuu yihi waxaan diyaar u nahay inaan ciidanka aan aan geyno heeraha sanfalada waxay la yaabeen dowladii clinton dowladii waxay ahayd bush bush oo intuusu clinton bedelay clinton intuusu bedelay ninety two waa november waxaa lala yaabay marka january waxaa dhicinawareejinta dhici waxaa lala yaabay waay bu- maraykanka uu hor istaagnaa ciidan in loo soo diro xogyaha guud u hor taagnaa twenty three months all of a sudden hal marna uu leeyahay anigaa hogaaminaya ciidan oo geynaya ciidanka labaatan iyo sideedda kuna oo unitaf la dhihi jiray operation restore hope loo bixiyay bilowga unitaf unitaf kadib ciidankaas iyo soddon iyo toddobada dal waxaa lagu abaabulay diblomatically in toddoba maalmooda lagu abaabulay oo dowladooda laga dhameeyey inay raacaan maraykanka ku dhameeyey inay raacaan bafira effortee la geliyey yani huge diplomatic effortee la geliyey Wa- waad mahadsantahay waxaan eh, rabaa inaan wax kaa weydiiyo xogaha faraha badan ee diblomaasiyadeed oo ilaa eh, pentagonka maraykanka ilaa eh, wasaaradda arrimaha dibadda oo maraykanka eh, butrus qaali iyo maaragtay ninkii ka horreeyey ee daris kuweerar warqadihii ay qoreen eh, shirarkii dhacay codsiyadoodii eh, xogahaas oo diblomaasiyad oo u-n-ka iyo reer galbeedka yaa kaa caawiya adiga horta buuggan sidaa meesha ku qaado waxaa waa buuggii sideedaad oo aan qoro waay waana buugga keliya af soomaali ku qoran Waay.
Maxaa yeele waa taariikh soomaali dad dadkaana iska laha kuwa kale dhaqaale iyo finance iyo philosophy iyo waxyaabo kale oo aan barto takhasuska iyo kamid ay ka hadlaayeen buugta aan qoray meeshay ku qoran yihiin dhibaatada aan kala kulmay buuggan tilabada kale oo ingiriiska aan ku qoro cilmiga kalama kulmay sababta waxay tahay sheeko aad u taagtay aad u taagneed aad qoray markaa qortid saasee maalinta maalin hebla ciidanka maraykanka halkaasay kasoo baxeen kuwa faransiiska luuqaasay kasoo baxeen nambar afar kuwa yani kasoo qaad toban iyo toddobadii juuna kore dagaal dhacay markaas marakaanka intay kasoo galeen markaa wax aad sheegtid maxaa aad cadayna waxaa u joogtaa qorta what's the proof waxay u baahan tahay marka sheekadii adiga aad joogto dadkaa ku qanciso inaad inaad inaad raadisid yani muxuu ahaa reference inaad raadisid wuxuu ku ficnaa marka dhan- dhiba kale laba sana iyo hal- iyo hal bilan qoray buug waxaan keenaya waxaan waxaan aniga u taagnaa qoraalkooda waa wax fudud dhibka laakiin wuxuu ka imaanaya caddaynta waxaa aniga u taagnaa sida loo heli lahaa maarata wax kaaba marka waxaan sameynay oo waqtiga qaadanaya markaa sheekada qorto waxaa gelaya internetka aad gelaysa oo resource fiican aad ka helaysa maalintaas aad gelaysaa maxay washington post qortay maxay new york times qortay maxay jaraaidka maxay qoreen aad gelay waa inaad soo heshid sheeko independent oo ka madax banaan oo sida adiga aad sheegaysa yani complied with ah inaad sameyso ari soomaalida qabiil kama marnaa kama marna maaragtay yani qofka markuu wax qoro lama dhahayo waxaan se credible leeyihin waxaa leeyihin leeyihin adiga adiga mawgeeliyada ninkaan aan warqad ah ka qoray in taariikhdan dagaalka iyo eh, sida gaarka ah weliba ee janad caydiig uga hadlay waa ay mawgeeli adiga taada haddii aan kuu raaco haye
marka anigu waxaan ku jawaaba haddii aad aragtaan hal dhacdo oo ka mid ah dhacdada halkaa ku qoran oo maraykankii nala diridaya joornaaladiisa ama saraakiishiisa ama maaragtay siyaasiyiintiisa aysan qiimin waa beenay tuura midda keentay in kun reference a meesha la soo geliyo tab waxaa kaloo jira waxyaabo badan oo aan ognahay oo aan reference inta u weynin noo noo marag fura aan ka tagnay ya ya ya ana goobjoog shir- shiraraan ku jirno annaga iyo maraykanka dhexmarna dhexmaro shiraalka ku saabsan oo waxaa jira wixii wixiina dhexmaray wax qarsoodi ahay joonaal qore ma jiro way adigoo mahadsan eh, waxaan usoo noqonaynaa dagaaladii eh, unison iyo unitaf iyo rangers iyo general aidid iyo isbaysigiisii aan kasoo bilowno in ciidankii bakistaaniyiinta ahaa ee ugu horreeyey ee la laayay dhowr iyo labaatanka ah taas bal nooga bilow
marka waxa waaye sida cilmiga diblomaasiyadda ama politika science ku qoran waxa waaye markuu yani loolan siyaasadeed jiro butrus qaali hawiyey guud ee aydid waxaa ka dhexeeya loolan siyaasadeed butrus qaali wuxuu leeyihi laba arrimood intaan dagaal ku dhicin ka hora loolan ka dhici wey maxaa yeelay mujahadaha markuu inta markay jawaanu soo socdeen intuusan xilka la wareegin baa butrus waa ka diiday wey butrus marka wuxuu ku talagalay in la- tallaabada koowaad waxay ahayd oo- oo siyaasadeed oo jidka laga soo horjeeday in la keeno soomaaliya golaha ammaanka inuu ansixiyo maamul u-n-ka ka amar qaata oo humanitarianka iyo maamula soomaaliya doorashadiisa iyo dowlad dhismiskiisa ay sameeyeen waxaa ugu xiri haddana inuu inuu golaha ammaanka ogoleysiiyo ciidan in meesha yimaado oo oo wax u fuliyo wuxuu isugu gelay shir shirkii koowaad ee addis ababa ee nineteen ninety 1992 january iyo marso kale dhaca shirkaas waxaa lagu lagu asaasiyay yani siyaasad ceydid yani sailani lagu sameynayo
oo hagaagdhiisa wiil dalsanayaad maqlaysaan qaybihii dhexeen barnaamijka wareega wararka dalsan waa isla soo gaarnay markan haddii aan eegno xildhibaana ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxay baaq nabad ay kasoo saareen dagaal beledyo khasaare bandheliyo oo deegaana ka tirsan gobolka mudug ku dhex maray laba maleeshiya beeleed xildhibaanada oo maanta kulan ku yeeshay magaalada nairobi caasimada kenya ayaa kaga hadlay dagaal beeleeda ka soo cusbaanada gobolka mudug iyagoona sheegay loo baahan yahay in dhinacyada dagaalamaya ay joojiyaan colaada oo ay qaataan dadaalada nabadeed iyo sidoo kale xabajoojin labada dhinacna kala dhexdhigay qaar ka mid a xildhibaanada warbaahinta la hadlana waxay yidhahdeen baaq u dirno dadka walaalaha ah ee dirurta ku dhex martay mudug shalay oo dhimasho dhaawac keentay waxaan leenahay inta dhimatan allah u naxariisto inta dhaawacana allah ha bogdhayo waxaan u soo jeedinaynaa walaalaheen oo ahaa dad nabad jecel muddo dheerna laga shaqaynaya nabadooda nabadii laga shaqaynaya muddada dheer in lagu far adeego oo mar danba arrintaas dib u dhicin waxaan ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka labada dhinacba inay u istaagaan si dirirtaa loo joojin lahaa mar dambana ay u soo noqon halkaana waxaan ka soo jeedinaynaa asagoo noogu hadlaya magaciisa annaguna aan ku xoojinaynaa wixii shalay halkaas ka dhacay inaan aad iyo aad uga xunnahay oo dhex maray beelaha tanade ama ha- wehelkase iyo beesha degta koonfurta galmudug taas oo sabab alle ku dhacday balse u baahan hadda wixii ka dambeeya aan la xakameeyo waxaanan la qaybsanaynaa murugada cid alaaliya ciddii dhimatay samir yamaan ilaahay inuu ka siiya wixii dhintay kuwa dhaawacmana ilaahay wayna u boogadayo waxaan halkan ka soo jeedinaynaa marka waxay tahay talo labada qoysba aqbal la- waxaan ku lahdaa haddii ilaahay ku run yahay ee, ay u baahan yihiin oo ah inay isxakameeyaan wixii dhinta waa dhinteen wixii dhaawacna waa dhaawac laakiin la isxakameeyo bulshada halkaas joogtana cuqulaadooda waxgaradkooda iyo siyaasiyintoodu ay qayb libaax ka qaataan sida arrintaas ayada aysa dib dambe ugu soo laaban waxaan dhammaan tacsiyo u diraynaa intii ku waxyeelowday goobaha taaroge iyo laanwaaley shalay aroortii waxaan aada iyo aada uga xunnahay waxaa halkaa ka dhacay inaysan ahayn wax ay mudan tahay inay halkaa ka dhacaan dhowr sadan ka hor waxaan ku jiray guddiyadii tegey oo labada dhinaca oo ka wada shaqeeyey iyadoo culummadu hogaaminayso nabadda beesha tanade ama dadku u yaqaano leelkase iyo beesha koonfurta mudug wixii halkaa lagu gaaray iyo sidii laysku afgartay iyo wixii soo dhoweyn ahaa oo ka dhacay bandiiraley iyo galdogob inay maantay ka dambayso middaan maqlay inay ka dhacday shalay aroortii wax meesha qabta maaha waana wax beesha aan guud ahaan ka xun tahay dadkaas waa wada dhalannay waa dad wanaagsan oo walaalahaya ah saydiyaashay ah oo aan waalid u nahay iyaguna noo ah wixii ka dambeeyey anugu faahfaahin u geli mahayo arrintaa dhaliyey hadda fidno un qofkii dhaliya waxa diinta looga sheegay baa ku filan waxaan u tacsiyeynaynaa waxa meeshaa ka dhacay oon ka xunnahay nama kala qabato waxaanan ugu baaqaynaa in xagga nabadda la aado aan wax damba ka daba dhicin waxa dhacay waa wax xugmanaa xag ilaahay yacni ka yimid oo laysku sababaynhayo marka waxaan leenahay inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaan allah u fududeeyo waxaanan leenahay beelaha halkaa ku nool dhibaato waa qabtaan dhul dhib badan baad joogtaan wixii aan nabadda looga shaqeeyey oo la ogaa oo lagu kala saxiixday fidnadu waa hurudaa cidda toorsiisa ayaa danuubta u sugnaatay waxaan ka codsanaynaa inay isxakameeyaan oo aan wax damba dhicin waxa laysku yahayna hadda tilmaan uma baahna waa la ogyahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura maahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
عم أهم بلشدينا العلا علا بل قولها دقيهنا أن كعزومة مقلكينا إسبيتالك عالمي إيه العاصمة waa cisbitaal casri ah, cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagtigeeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmi leh cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka hoostaha ku shaqeeya waxaa ka mida kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka oo ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqeynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faahfaahintaas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
qaybihii dhexe barnaamijkooda wararka dalsa aawada ayaa weli bartanka kaga jirnay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa digniin hor laga soo saaray duufaano roobab duufaano wataan oo laga qabsi qabo inay ka da-aan gudaha soomaaliya gudoomiyaha warbaahinta maanta la hadlaya wuxuu sheegay in shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya looga baahan yahay hadda dheer ay ka muujiyaan roobabkaas sidoo kalena loo baahan yahay in ay maamulka gobolka banaadir iyaguna ay u diyaargaroobaan duub waa roobabkaas dabeela wataa ee la sheegayo ama la saadaalinayo inay ka da-aan magaalada muqdisho gudoomiyaha oo haddayna waxaa hadalkiis kamid ah
waxaan rabnaa inaan maanta gudbino shacabka soomaaliyeed ugu u gudbino hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ay u gudbiso shacabka soomaaliyeed digniin badeed oo halis ah ilaahay ha naga badbaadiye waxaan ku magacaabnay digniinta labaad waayo digniin hore iyaana la siiyey waana qaadanay hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed muddo sideed sano ah ayay jirtaa dowladda iskale intaas waxay ku mashquulsaneed loona xil saaray cilmi baarista ku saabsan badaha soomaaliyeed hadday tahay khayr tahay iyo hadday khasaaro tahay khayraadka noogu jira sharciyada lagu maamulo annaga kaynay kii caalamka badaha sida loo maro badahayna deegaanka sidoo uu yahay arrimahaasoo dhan iyaan daba soconaa dowladduna nagu og tahay na la kala sugaayo raboor sanadeedna ka bixino ama ka yar na la kala sugaayo wixii jira inaan ka hadalno haddaba arrimahaas soo kortaan rabnaa inaan digniintaan ka bixino saad ogtihiin caalamka waxaa naga soo gaaray dayrtan in geeska afrika roobo badan ay ka di'i doonaan oo u dhigma saddex ulaab robabkii hore u di'i jiray kuwaasoo dabaylo wata lagana lagana yaabo weliyaashu inay fatahiyaan iyo waadiyaashu oo dhibaato badan ay keenaan duufaan ay ku dhowaato ilaahay naga qabtay hay-adda musiibooyinka qarankuna aada iyo aaday u faafisa noona soo gaarsiisay guud ahaan shacabkuna maanta waa ka warhayaa iyo hay-adihiisa maamul ama kuwiisa cilmi baaris anagu haddaana hay-adda cilmi baarista bahdaa soomaaliyeed arrinta isbedelka cimilada waa daba soconaa arrimahan la- adduunyada nooga yimidna dareenkeeda waan qabnay laakiin xoogaynu wuxuu saaray dhinaca badda haddaba dhinaca badda waxaa laga sugaay karo iyaan maanta digniintaynu tahay kow dhulka haddii roob ku do-o dhinaca bariga roobka ku da-aya oo saddex ujeer ka badan kii dayrta di'i jiray baddana waa ku da-owhaya intaad dhulka ku da-aysaa baddana waa ku socotaa taa macnaheedu waxay tahay baddu heerkii ay joogta limirkeedii baa ku darsamay yacni biyaha ku kordhay labo daadadka badda ku giraya owliyaasha iyo waadiyaasha iyo wax kastoo tegi kara biyihii badday kordhi karaan ayuuna intii badda ku jirtay korar kale u siiyaya badda waa sii kaceen waa biyeed waa sii badanay waa laba arrimo waxaa intaas la jira maanta oo bishu ay tahay saddexda oktoobar laba laba kun labaatan saddex toban maalmood ka hor ayaa qoracdu ay koonfur uga gudubtay khadka kala bana dhulka dhul dhulbaraha ay ka gudubtay toban beri ka hor koonfuray usii jeedaa marka dayrta waxaa daa'iman kulul dhulka barkiisa ka koonfureeya dhul baraha dhulka waqooyi kaxeega dhulbaruhuna waa diirimaad qabow iyo baraf soomaalina in yar hal bare leel iyo bar boqol iyo afartan garaado boqol hal iyo afartan garaado hal garaado iyo afartan minid ayay koonfur ka jirnaa dhulbaraa ka waqooyina toban iyo labaan ka jirnaa marka anagu waqooyigan ka tirsanaa oo qabowgaas ayaa laga yaabaa inuu effecti lagu samo inkastoo meesha diirimaadkan ku jiro qabowgaas wuxuu keenaya muddo laga hadlaayay badda u xageysa dunida oo badda la yihaaho badda fadhida ee barafka ah waqooyi iyo koonfur labadu waa baraf kolba waxay ku xiran tahay oo sii saa-idiya kolba qorado dhinacay jirto ama dhinacay ka maqantaa dheh
taas waxau ahaa guddoomiyaha hay-adda badaha soomaaliya oo ka hadlayay deganaha ama roobkiisa hadalna inay ka da-aan gudaha magaalada muqdishiyo sidoo kale magaalada barka markana dhegeystayaal haddii aynu nolo taliyaha madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi shariif ragle oo horumar usoo noqday wasiirkii wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug ayaa waxaasna uu ka hadlay dowladbeerdada kasoo ciidamaaday dhiganaha xildhibaanka wasiirka waa la taliyaha ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalbareedyada
dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka mudug waxaan leenahay waa run ahaantii waxay mudan yihiin in la xambaareeyo ayna mudan yihiin eh, haddii ilaahay kuu dhow yahay eh, gurihii gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo iyo lagu naaloonayay dad u soo tafaxayta inay ay maaragtay ay majaxaabiyaan waxaan isleeyahay eh, dhaliishaas waxaa iskale odayaasha iyo maamulada eh, labada dhinac sababta weeye arrin nin iyo laba iyo joogtay oo bilihii saddex bilood soo socotay aanooyin baa jiray weyn yaryaroo meel laga soo dila aan aqoon ayaa hadda dhinacba qof ka dilayay intaasna ee, dhaqdhaqaaq badan ma muuqan marka ee, insaa wax u dhacayaan ee, way muuqatay Ee, laakiin waxay rabtaa noqoto waxa weeye dagaalkaasi waa dagaal lagu talagalay in lagu barakiciyo dadka mudug iyo, ee, deg- wada degan ee walaalaha ah, ee maamulada ah ee heshiiyey ee taariikhda galay waxaan leeyahay marka ee, labada dowladood waa inay u istaagaan maamulada materayana waa in la xoojiyo Ee, dadka waxgalka ah ee awal wiilashu diideen ee, waa inays hadda wiilashu aysan dagaal ku hogaamin labada dhinac oo ay siday uga diideen nabadda ayaguna aysan u garab istaagin oo garbaha loo gooyo oo aan la taageerin waxaan qabaa ee, ciidamada labada dhinac meeshiisa wixii wax maqlahaya labada dhinacba wixii alla yaqaana ama danta soomaaliyeed og ama deegaanada og ama dad waxaan la horeyn og waa in nin walba ilmihiisa eh, ilmo maahan nin walba qof wax ka baaro ka saara dadka dhallinyaradii diiday ama qof qofka u diiday in nabadda lagu noolaado in garab la siiyo maaha marka arrinkaas ma ahan eh, baaq ma ahane waxa weeye waa arrin u baahan aduu ka faa'iidaysanayo oo labada dhinacba ay ku jiraan dadka hogaaminaya waxaa kaloo aan baaq ay ku daraya dadka mas-uuliyiinta sheegaya ama odayaasha ha- ha noqdaan ee dhinacyada ku jira waa in dowladaha ay hoos tagaan ay baaritaan lagu sameeyo waxaa laga yaabaa qaa- qaybo ka mida inay al-shabaab ay ku leeyihiin ama ay dara kale leeyihiin wax la qaadan karana maahan in maanta gobolka mudug ay ka soo cusboonaato holaad noocaana ku kala labada beelood ee magacooda meesha hadda lagu xuseeyaan ee dad iskaga dhow oo iska fahmi og ma jiraan run ahaantii ee heshiisyo taariikhiga oo la galay maanta in ay si basiida ay ku burburaan unacceptable wax la qaadan kara maaha marka waa cambaareynayna waan cambaare adag ku hadla magaca madaxweynaha dowladda galmudug aad baan u cambaareynaa wixii halkaa ka dhacay inay dib daba u dhacaanna wax la aqbali kara maaha dowladda galmudugna gacan bilay ku qabanaysaa cid kasta oo ku lug yeelata dowladda puntlandna sidoo kale gacsanana waxgaradka isku dhex jira waxaan leenahay waa in ay is ogaadaan in ayaga dhexdooda lagu jiro ma aha in dadku ay magaca ay iska noqdaan buub buubku madaxa is- koofidooda saaraato waa in baaritaano laba maalmo ku sameeya dadka al-shabaab u shaqeynaya ku dhex jira sababta waxaa weeye sabab loo diro oo intaasi layskaga diro saasoo la iskugu laayo waa dhaqan al-shabaab shababkuna waa dad xirfad mudan oo siyaar siyaaro kale dadka u adeegsada oo habka isu diridda ma ahan in marada la batiyo waa in la ogaada shaqada la hayo dad ahlu sharafna loo xisaabo
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshir habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii ugu sarreeyo horaa la isugu sheego hadalkaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadalkaa kama taagna xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegani hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungoo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oynayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
anugu caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makece makore alla iiga dhigin Baa, duco ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaad na keenaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhow ee hooya la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah al ricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midowga yurub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeedaad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
qaybkii ugu dambeeyay barnaamijka wareeg warar ka dana dal sanaday tala soo gaaray wasiirada wasaaradda waa mareynta masiibooyinka dowlad goboleedyada ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baari iyo sidoo kale gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya iyadoona oo filaya maalinta guryaha halkaas uu ka furmo shirku ka hadlaya arrimaha biniaadamnimada waxaana shirkaas faahfaahin ka bixiyey hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka
magaalada baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ku soo dhaweynay wafdi ka socday dowlad goboleedyada kala duwan ee dalka soomaaliya wasiiradooda oo ujeedada safarkoodan oo ahaa inay beri qayb ka noqdaan kulanka madasha biniaadanimada arrimaha soomaaliya shalayna waxaan magaalada nagu yimid maamulka hay-adda sodma oo hay-adda qaranka ee u qaabilsan arrimaha biniaadanimada iyo maareynta musiibooyinka waxaa noo bilowday kulamadeena diyaargarowga maanta waxaa yeelana kulankii u gaarka ahay dowlad goboleedyada dowladda soomaaliya oo go-aano muhiima ay ka soo baxeen looguna diyaargaroobaya shirka berito noo furmi doona oo wafuud caalami ah ay ka soo qaybgeli doonaan waxaa aada loo hoosta looga xariiqo oo looga dooday ajandaha shirka qodobada noo muhiimsan soomaali ahaan haddaan nahay inay shirka looga doodo iyo go-aanada muhiimka ah oo aan rabin ay shirka ka soo baxaan waxyaalaha shirka lagu soo qaadi doono waxaa u muhiimsan elninio oo ah dabayshan iyo roobabka isla socda ee toddobaadyada soo aadan la qiyaasaya inay ka di'i doonaan dalka intiisa badan gaar ahaan webiyada magaalooyinka ay maraan iyo goobaha u dhudhow kuwaasoo keeni kara run ahaantii arrimo culeyse biyo aad u badan keeni doona ilahina waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo qodobada kale waxaa ka mid a in goobaha la xoreeyey ee laga xoreeyey ururka al-shabaab in dadka ka barakacaya ama dadka meelahaas degan oo goobaha la xoreeyey joogana ay helaan adeegyada ay u baahayeen bulshada iyo qodobka u dambeeyo aad asana muhiim u ah oo ah in la xaqiijiyo sahayda biniaadanimada dadka soomaaliya loogu talagalay inay toos u gaarto oo aysan ku dhacin gacan khaldan arrimahaasna waxyaalaha aan maanta ka doonay kamid tahay oo shirkana berito lagula guri doono haddii ilaa aada umahadsantiin
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa maanta gaaray magaalada ruusmareynta caasimada galmudug waxaa caawa halkaas ka soconaya kulamo u dhexeeya madaxweyne laftagreen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoona kulamada inta badan dayladda lagu saarayo arrimaha siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale buuqa siyaasadda ee halkaas ka taagan iyadoona ay fursad ugu tahay in maalmo kahor halkaas iyaguna dhuusmareyn ay tageen siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne laftagreen kulamada ayaa dayladda waxaa lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale een, sidii ay siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed u tegi lahaayeen magaalada baydhabo madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne laftagreen ayaa ka wada hadlaya dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoona ay kusoo duman tahay in wararkan keena caawa magaalada dhuusmareyn ay sheegeen kulamada yihiin kuwa albaabada u xiran oo qodobadaas laga wada hadlayo iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ay haatan doonayaan inay tagaan magaaladaas oo ay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka waxaana xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ka mid ah gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed xasan sheekh cabdi raxmaan barofesor maxamed sheekh cismaan jawaari sidoo kale sulaymaan sheekh cadani siyaasiyiin kale oo fara badan oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed kuwaas oo isbahays mucaaradnimo ku samaysay gudaha magaalada muqdisho oo ay kaga soo horjeedaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya hogaamiyo madaxweyne cabdi casiir abdikar gudaan dhegeystayaal caawa oo dhega darsanaynta intaa aan jeclaan kusoo gabagabeeyo maxamed jaaja farsameyne nabadgelyo